gudoomiyaha degmada beled xaawe ee gobolka geda cabdicasiis xareed cabdulaahi oo howlo shaqo u jooga magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa ka warbixiyey xaaladda guud ee degmada beled xaawo iyo sidoo kale habsami u socodka mashaariicda horumarineed ee ka socda degmada beled xaawo guud ahaana jubbaland oo shacabka reer jubbaland oo dhan baan halkan ka salaamayaa gaar ahaana madaxweynaha jubbaland iyo wasaaradaha noocyahooda kala duwan aad iyo aad baad u mahadsantay waa run aniga waqtigayga wuu dhowaa ilaa afar bilood baan joogaa afartaas biloodna xagga amnigana waa horumar baan ka samaynay xagga arrimaha bulshadana horumar baan ka samaynay marka sidaasna haddana waxaan u nimid howlo shaqo oo isku xirkii jubbaland waxaan u malaynayaa gudoomiyaalkii dhobley horey u yimaadeen gudoomiyihii dhobley anigana gudoomiyihii beled xaawo oo istaraatiiji meesha ay ku taalla ah oo muhiimadna waa lafdhabarka jubbaland ah ayaan matalaayon ka socdaa marka sidaa awgeed waxa meeshan aan u nimid waa horumar haddana waxaan intaas kasii codsanaynaa wasaaradaha qaybahooda kala duwan iyo madaxweynahaba waxa ka dhiman beled xaawo dhan walba ay tahay in naloo kaba ayaan ayna ayaan la codsanaya dhinaca amniga aad iyo aad buu u wanaagsan yahay dhanka beled xaawo waxaana sugaynaa dhowaan inaan isu diyaarinaynaa in naloo furo boodharka oo bariga afrika ayaan ku biirnay aad iyo aad baan taasna ayaan noogu diyaar garownay waxaana codsanaynaa madaxweynaha axmed maxamed islaam inuu arrinka boodharkan uu noo dedejiyo ayaan codsanaynaa amniga dhan walba oo uu noqdo si wacan baan noogu diyaar garownay dhan kasta oo uu noqdo meeshu waa meel xuduud ee amnigeeda hal dhinaca ma aha waa fara badan yahay saddex magaala isa saaran dhan walba eesha gaalisay gudbaa waxaas dhan marka ugu diyaar garownay ciidamada qalabka sida noocyahooda kala duwan waa heegan bay ugu jiraan diyaar bay u yihiin ganacsiga beled xaawo beled xaawo waa lafdhabar meel istaraatiijiyana way ku taallaa ganacsigeeda wuu xadadan yahay waxa xadadayana waxaa waaye kastabkii oo xidhan marka boordarka haddii naloo furo waxau noqonayaa boqolkiiba boqol buu noqonaya waa u diyaarsan yihin shacabkeedana u diyaarsan yahin ganacsigeeda u diyaarsan yihin maamulkeeda iyo ciidamada qalabkiisa intaba u diyaarsan yihin aad iyo aad si wanaagsan baan u wada shaqaynaa mashaariicaha in badan way xirnaayeen hadda afartan bilood baa mashaariicihii oo dhan yay aad iyo u furmeen haddana way socdaan hadda wasaaradan isla nimid hadda waxaan soo dhagax dhigay maalinkii jimco ahayd jimcadan jimcadii daraad jimcadii ka horreysay waxaan soo dhex dhigay xafiisyadii waxbarashada oo looga shaqayn lahaa mashaariic fara badan baa socota ceelal biyood yaa socdo dhan walba fara badan baa socdo laakiin wax dhammaystirmay oo heerkii la rabay gaari ma jiraan shaqadii baa socota